taliyihii nabad sugidda degmada kaxda ee magaalada muqdisho iyo qof ka mida ilaaladiisa ayaa ku dhintay toogasho maanta ka dhacday koonfurta magaalada muqdisho taliyaha ayaa dhaawac soo gaaray waxa uu markii dambe ugu geeriyooday cisbitaalka toogashadan ayaa cabdixakiim maxamuud shirwac waxa uu ka waraystay maxamed ismaaciil oo ah guddoomiyaha degmada kaxda
v o a waan salaamaynaa marka koowaad marka labaad runtii dhacdadani dhacdin dhacdo aada iyo aada uun dhanqashadeeda iyo xanuunkeeda ula weeye dhow oo maalin walba ummadda soomaaliyeed ay dhacdin dhacdo xanuun badan oo aada iyo aada dareenkeeda iyo dhibaatadeeda ule ay mar walba maqlayso haddii aan usoo laabto su-aasha taliyuhu wakti uun maaragtay aniga adiga shan saac meelahaas agteeda ayuu degmada oo hawli ka jirtay buu iga soo tegay ma uusan wadanin baabuurtiisii caadiga ah ee maaragtay lagu yaqiinay laba askari iyo baabuur yar oo brimian watay meel isgoyska xoosh markuu marayo ayaa baabuur kale oo meel luuqa ku gabanayay baa ayaa xabadaha ku furay marka si xun bayna xabadahaasi waxyeelo ugu geysteen meeshii waxaa ku dhintay hal nin oo staafkiisa isagana isbitaalka ayaa loola soo qararay marka saasuu ku geeriyooday marka markii cusbitaalka la keenay dhaawac ahaan loo keenay kadib uu taliyuu halkaa ku geeriyooday ahey ahey markii isbitaalka la keenay buu dhaawac ahaan taliyuu ku geeriyooday wa hagaag meeshiina meeshiina nin kala ku geeriyooday oo meeshii hore ee dhishilku ka dhac wa hagaag marka tirada dhimashadu waa laba taliyaha iyo qof kaloo istaafoo la socday
awalba maysan badnayn baabuur yar bay wateen laba askari oo istaafa taliyaha la socotay labadii askari nini waa dhintay ninkii kalena waa dhaawac runtii laftiisu hadda aan la oran karin waa halis laakiin aada iyo aada dhaawac ooglaa gaaran taliyuhuna de halkaas ilaahay uun maarata unaxariistee uu ku qaatay waktigiisii intii ilaahay ugu talagalay adduunka inuu joogo wa hagaag guddoomiye yaa yaa falkan geystay cidda falkan geysatay ma la garanaya xaqiiqdii hadda jawaabtaasi way u adag tahay maxaa yeelay dee mar haddii uu fal dhaco falku sidiisaba midna waa ka hortag midna waa ka dabatag hadda waa uun un maaragtay un hawshaasi hawl badan baa un ka jirta laakiin beryahan dambe runtii culeysyo badani way iska jireen maaragtay oo un maaragtay koob kooban oo maaragtay gaadma oo maaragtay lagu leynayo shacabka soomaaliyeed hadda laakiin saacaddan aan kula hadlayo un howlgal baa jira oo socda laakiin un in hadda kadhex gacanta lagu soo dhigo waa sideeda laakiin hadda haddaan ku yidhaahdo ciddii falka ka dambeysay hadee waa ciddaasay ahaayeen waa beentay laakiin ayaantanba baabuur dadka shacabka iyo mas-uuliyiinta soomaaliyeed leynaysaa ku badnayd magaalada khaasatan maaragtay aagga hadda falku ka dhaca wagaag markaa ilaa hadda howlgalkaa socda mooye cid loo qabtay ama cid lagu tuhunsan yahay ma jirto tuhunku dee mar walba soomaalidu inta badan hadda waxbaa lagu tuhmi karaayo mar walba tuhunku meelo badan buu maaragtay iska geli karaa oo waa maaragtay tuhun isagu waaba hadee tuhun wararku tuhun moog xaqiiqa ma aha laakiin hadee tuhunku waxa weeye waxaan isleenahay annaga oo kulley meelun baan hadda tuhunka anagu u badan yahay xaqiiqdii baabuur hubaysan baa laayay oo maaragtay baabuurtan yaryarkaa ee dadku ay qaataan noohada iyo wixii ka hooseeya oo maaragtay hadda ayaantan uu dadka leynay waa hagaag guddoomiye waxaad tilmaantay in tuhunkiinu dhinac u badan yahay waa xaggee dhinaca u badan yahay tuhunkiinu runtii dee ayaantan waxaa weeye shacabka soomaaliyeed un dhib ka jiraayo waxa weeye inta badan iyada oo laga yaabo waxyaalo badan inay iska jiraan haddana haddana sargaalku maaragtay hawshu haye iyo meelaha uu uu maaragtay hawshaasi u qaabishanaa meelaha inta badan focusku saaran yahay bay ahayd marka shacabka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta soomaaliyeedna dee waabad aragtay sida lagu leynayo marka dabcan tuhunka nagu tuhunka dawladdu ama tuhunka mas-uuliyiinta ama tuhunka shacabku meelun buu u badan yahay hadda marka dabcan haddana waxaan isleeyahay waktigii uun baaritaankaasi uu soo baxo un baan inta badan xaqiiqdeeda gaarayna laakiin ayaantan baabuur nooha oo isbuucan ilaa wadugu falkii shanaad inuu yahay aan umalaynayo lagu tuhmayey baa aagga ku jiray oo intaa dabagalkiisa iyo hawshiisaba lagu jiray marka waxaan isleeyahay waa uun meeshii uu tuhunku jiri jiray unbuu tuhunku annaga noogu saaran yahay way ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo guddoomiye waxaad tilmaantay in taliyuhu uu muddo ka hor kula soo xidhiidhay islamarkaana da hawshiisii ku jiray howl maalmeedka caadiga amaba shaqada waxa uu ku jiray uu waday maxay ahayd ma shaqadii caadiga ahayd ba mise waxaa socday howlgal kale maya maya shaqadii caadiga ahayd ee howl maalmeednimo ee uu degmada iyo de dawladda iyo qarankaba u hayay unbuu ku jiray baabuur yar buu watay ma uusan howlgal caadi oo kale ku jirin laba askari oo istaafa la socotay shaqadiisii caadigahaydee howlmaal meedkeed buu ku jiray marka isagoo shaqadiisii gudan oo waajibka waajibkiisii gudanaya un shilkan iyo dhibaatadani ay ayaa qabsadeen marka ilaahay ha u naxariista aan leenahay kaasi waxa uu ahaa maxamed ismaaciil guddoomiyaha degmada kaxda ee gobolka banaadir waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay cabdixakiim maxamuud shirwac